mahmaahyadii cutubka toban iyo sagaalaad miskiinka daacadnimadiisa ku socda ayaa ka wanaagsan nacaska bushumihiisu qalloocan yihiin oo weliba in naftu aqoon la'aato ma wanaagsana oo kii cagihiisu degdegaanna wuu ambadaa nin nacasnimadiisu jidhkiisay qalloocisaa oo isagu qalbigiisa ayuu rabbiga uga caroodaa maalku wuxuu badiyaa saaxiibbo laakiinse miskiinku saaxiibkiisa buu ka soocmaa markhaatigii been ahu ma taqsiir la'aan doono oo kii been ku hadlaana ma baxsan doono kuwo badan ayaa deeqsiga raallinimo ka baryi doona oo nin kastaaba waa u saaxiib kii hadiyado bixiya miskiinka walaalihiis oo dhammu way necab yihiin haddaba saaxiibbadiisuna intee bay ka fogaan doonaan isagu hadal buu kala daba tagaa iyaga laakiinse way tageen kii xigmadda helaa naftiisuu jecel yahay oo kii waxgarashada xajistaana wax wanaagsan buu heli doonaa markhaatigii been ahu ma taqsiir la'aan doono oo kii been ku hadlaana wuu halligmi doonaa nacaska raaxo uma eka waxaana taas ka sii liita in addoon amiiro xukumo nin miyirkiisu caro buu ka celiyaa oo waxaa isaga ammaan u ah inuu xadgudub dhaafo boqorka caradiisu waa sida libaaha cidiisa laakiinse raallinimadiisu waa sida sayaxa cawska ku dega wiilkii nacas ahu waa u balaayo aabbihiis oo naag muramadeeduna waa sida dhibicyo aan kala go'in hooy iyo hanti aabbayaasha laga dhaxlaa laakiinse afo miyir leh xagga rabbiga laga helaa caajisnimo waxay keentaa hurdo weyn oo qofkii caajis ahuna wuu gaajoon doonaa kii amarka dhowraa naftiisuu dhowraa laakiinse kii jidadkiisa fududaysadaa wuu dhiman doonaa kii maskiinka u naxaa rabbiguu wax amaahiyaa oo wanaaggii uu sameeyeyna wuu u celin doonaa wiilkaaga edbi intay rajo jirto laakiinse naftaada ha ku qasbin si uu u dhinto ninkii caro badan waa la taqsiiri doonaa waayo haddaad mar isaga samata bixiso haddana waa inaad mar kale sidii oo kale ku samaysaa talada maqal oo edbinta qaado si aad ugu dambaystaada caqli u yeelatid nin qalbigiisa waxaa ku jira hindisooyin badan habase ahaatee waxaa taagnaan doonta talada rabbiga nin waxaa loo doonayaa waa raxmaddiisa oo maskiinkuna waa ka wanaagsan yahay beenaalaha kii rabbiga ka cabsada waxaa loo kaxeeyaa xagga nolosha wuuna sii dheregsanaan doonaa oo sharna loo keeni maayo ninkii caajis ahu wuxuu gacanta geliyaa xeerada oo mar dambe xagga afkiisa uma soo celiyo kan wax quursada garaac oo garaadlaawaha ayaa miyir yeelan doonaa oo kii garasho leh canaano oo isna aqoon buu sii kororsan doonaa kii aabbihiis qarriba hooyadiisna eriya waa wiil ceeb keena oo cay soo jiida wiilkaygiiyow ka joogso in markaad edbinta maqashid aad dabadeed hadalka aqoonta ka ambatid markhaatigii waxmatare ahu gartuu quursadaa oo kan shar kale afkiisuna wuxuu liqaa xumaan kuwa wax quursada waxaa loo diyaariyey xukunno oo dhabarka nacasyadana waxaa loo diyaariyey karbaash